bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan warka habeennimo ee raadiya asnaay qodobada aad ku maqli doontaanna intuu warkanu hawada ku jiro waxaa ka mid ah xaalada adag oo dhanka nolosha ah oo soo wajahda barakacyaal ku nool kahamka la sugay ra-iisul wasaare xamse iyo ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliyaha oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac sare ukaca ku yimid qiimaha la iibiyo saliidda suuqyada magaalada muqdisho ardayda baranaysa culuumta sharciga ah oo ku badanaya dugsiyada magaalada baydhabo maamulka jaamacadda banaadir oo shaaciyey tirada ardayda u fariisatay imtixaanka sanad dugsiyeedka shirka bixinta adeega isgaarsiinta iyo duulista hawada oo ka furmay magaalada muqdisho habeenta sarafka iyo suuqyada iyo qodobka dibadda ayaad maqli doontaan oo diyaargarooba saaxiib ah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
hagaaganta aynu kaga gudubno fariinta ah taana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo fidsan aynu ku horeynay xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa soo wajahday barakacyaal ku nool kahamka lusuga ee magaalada jowhar kahamka lusiga oo kamid ah kaamaamka ka dhisan magaalada jowhar waxaa ku nool dad isugu jira danyar iyo naafo kuwa oo kasoo barakaca deegaanadoodii ay ku sugnaayeen sababtana ku sheegay abaaro iyo dhibaatooyin kale haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku sugan kaamka oo ka warbixinaya xaaladaha ay ku sugan yihiin kuwaasi oo mas-uuliyiinta ka codsaday in la gaarsiiyo gargaar biniaadanimo
baad ma haysano waxaan haysana oday afar sano jiifo na waa ii joogaa sariirow ii fuulaa afar sano aniga waa kan waa jabana jiisaan ahay ilma lix cunug waa qabaa kuwii kale waaba la kala fargaday kuwa yaraa ii jooga waxaan haysana male waxaan ku jiifana male waxaan cunno malehin haye ala sugan afar sano aan fadhinaa ceelcadaan ka soo qaxay waxaan haastana malehin waxaan rabaa inaan lee caawiyo waxaan cuno waxaan guntado waxaan ku jiefto qarash oon suuqa ku gato aan rabnaa afar sano eesaygaana iskaga dhex joognaa biyaha sharaftale inay naga soo gaarto aan rabnaa gogol ma haysanno alaab ma haysanno maacuuq ma haysanno meeshaanan joognaa waad doonta eeskaanan taagannahay wax daryeel inakuma haysanno hayde sharaftale inay naga soo gaartaan rabnaa waxaan u baahannahay gogol la'aan waxaan ku seexana ma haysano waxaan cunna ma haysano waa rafaadsannahay waxaan gogol waxa ma haysano alaab ku dhaqanna ma haysano ilmaha waa naga baahanyaha xaladan gaajay ku seexdeen waxaan ka soo barakacnay ceel cad waxaan rabnaa afar sanaan ku sugnahay kaamka ala suge waxaan ka soo qaxnay ceel cad waxaan rabnaa hooyad iyo hergal ina noola soo gargaaro waxaan cunna iyo waxaan cabna ina noola soo dhiibo ilaahay aidiin soo dhiibe inankana waxaan rabnaa inaa noo soo gargaartiin afar sano aan joogna alla sugo waana ku baahannahay waa rafaasannahay waxaan ku saaxana ma haysano waxaan cunno ma haysano biyo ma haysano bacyo aqal aan saaran ma haysano waa iska dhibaataysannahay in nagala soo gaara aan u baahannahay waa soo barakacane waxaa ku soo baro kacanni jariirow waxaa ku soo baro kacna alasuga alasugaa ku soo baro kacna alasugaan joognaa aan ku baahannahay waa rafaadsannahay wax cunna ma haysano
horjooggu ah dadkan masaakiinta soo barakacay oo soo barakiciyeen abaaro ka dhacay duulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar abaarahaasoo xoolahoodii ka bi'iyeen beerihii ka bi'iyeen oo meeshan ku dhibaataysa masaakiintan hay-adaha gargaarka waxaan ka codsanaynaa masaakiintan inay si bil'aadinima usoo garb qabtaan ee wax alaala waxay u qaban karaan si bil'aadinima ay usoo gaarsiiyaan intaasaa ka codsanaynaa duleedka magaalada jowhar waxaa ku yaal kaamoon kala duwan kuwaasi oo ku nool dad danyar ah oo ka soo barkaca deegaana hoos yimaada magaalada jowhar ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare iyo wargeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac sida warbixintan uu ku faahfaahinayo cabdiweli axmed hiruule ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa xafiiskiisa ku qaabilay sihayaha ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobe ee u qaabilsan soomaaliya kulankan ayaa diiradda waxaa lagu saaray sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta ka dhexeysa soomaaliya iyo qaramada midoobe iyadoo si gaar ah looga hadlay taageerida qorshaha mudnaanta leh ee dowladda sidoo kalena qaramada midoobe ay dowladda soomaaliya kala shaqey doonto arrimaha xasilinta iyo wax walba ay soomaaliya u baahan tahay ka garab istaagi doonto sidoo kale waxaa looga hadlay kulanka hiigsiga doorashooyinka ay shacabka soomaaliyeed ku dooran doonaan madax dalka kuwaas oo u codeyn doono sidii hore ee dalka looga dooran jiray sariirkac ku yimid qiimaha la iibiyo saliidda suuqyada magaalada muqdisho cabdi casiis xasan macalin ayaa inuu hay waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya laga dareemayaa isbeddel ku yimid qiimaha saliid cadayda gaar ahaan tobanka ilaa iyo labaatanka liitar waxaanu sarowkacaani laga dareemayaa guud ahaana degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho tobanka liitar ayaa waxaa markii hore la iibin jiray koo iyo toban doolar haddana waxa uu yahay sideed iyo toban doolar waxaana sidoo kale labaatan liitar ee la iibin jiray toddoba iyo labaatan doolar halka uu hadda uu joogo soddon iyo afar doolar waxaa inta badan saliid cadeeda aada looga isticmaalaa guryaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed iyo xarumaha ganacsida ee lagu kariyo cunooyinka sida maqaayadaha qaar ka mid a ganacsatada ku nool magaalada muqdisho ee iibiya adeegyada kala duwan sida saliidda cadayda ayaa ka warbixinaya waxyaalaha sababay iibkaani saamayntaasna waxa waaye yani xagga culaysa xagga wallahi marka hore saliidu aad u jabneed labaatan laba kale waxaa la gedi jiray labaatan iyo laba doolar labaatan iyo kow doolar lagedi jiray haddana soddon iyo saddex soddon iyo afar ay sii maraysaa shan laba kale saas kale saliida noocay taha way kacday marka kulley waa dadkaan la qabnaa soomaaliya o dhan waa gedigeed meel walba niyow saamayn aad u xoogan ay leedahay qof walba oo kastina ku imaado uu ka qacbana wuxuu leeyahay niyo maxaa dhacay waxaa maxaa waa qaaligan cuntooyinka kale wax mataqaana sarokaca ma mataqaana ma samayn laakiin saliidda kaliya waa marka dee annaku waxa mataqaan qof waa ka dhaadhacsan u sheegnaa xiliyadan kale saliidu way kacaan marka iska dulqaataan raanaa waagi hore hal doolar iyo laba senti hal doolar bar waxaa hal dhibic sideed hadduu gaaray macsaro saddex litir saddex doolar waa litarkeedii marka dadka qaaraaba macsarada xal bidaba qiimaha macsarada iyo silacdee waxaa u dhexayso litarkii macsarada ah haddeer saddex doolar waa silicadeydana litarkeedi waa hal dhibic sideed marka hal dhibic labaa udhexaysa cadayda haa waxaa udhexayso hal dhibic labo ilaa lix sentiyaa udhexaysa wax badana isbedela meesha litar siliid caday oo hal dhibic laba ka ah haddeer waa hal dhibic sideed lix sentiyaa udhexayso farqi dheera udhexeeya shanlaha markii hore wuxuu ahaa litarki shantii litir waxaan geli jirnay toddoba doolar iyo bar haddana waxaan gadnaa sideed doolar iyo bar saddexlaha markii hore waxaan gadaynay afar doolar afar doolar iyo bar haddana shan doolar u maraaya labaatanlaha markii hore labaatan iyo afar doolar u ahaa haddana soddon iyo laba doolar u maraaya marka sideed doolar shanlaha waxaa udhexayso sideed doolar labaatan laha waxaa udhexaysa sideed doolar saddex lahana waxaa udhexaysa laba doolar haa saaid maxaa qofkii oo saddex la iyo sideed litir qaadan jiray inuu hadda shan litir qaataaba laga yaaba uu yidhaahdo sar u kacan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuwaasi oo aanan awoodin inay iibsadaan saliidan imanka noqotay mid qaali ah maamulka jaamacadda banaadir ayaa shaaciyey tirada ardayda u fariisatay imtixaanka sanad dugsiyeedka sida warbixintan uu ku faahfaahiyo cabdi fitaax axmed macluub ku dhowaad kun arday oo soo dhammaysatay marxaladda koowaad ee waxbarashada ee dugsiyada sare ayaa imtixaankooda qabuulka ah ugu fadhiistay jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho ardada u fadhiisatay imtixaanka koowaad ee jaamacadda banaadir islamarkaasina ay kugu gudbi doonaan xaaladaha waxbarasho ee jaamacadda ayaa ka kala yimid dugsiyada waxbarasho ee guud ahaan dalka ku yaala diiwaanhayaha guud ee jaamacadda banaadir cabdulqaadir xasan axmed ayaa sharaxaad ka bixinaya kuliyadaha ardada ay iska diiwaangeliyeen iyo nooca imtixaan ay u fariisteen xasan axmed maanta oo taariikhdu tahay shan iyo tobanka oktoobar laba kun labaatan iyo afar waxaa soo dhoweynaynaa ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka sanad dugsiyeedka laba kun labaatan iyo afar laba kun labaatan iyo shan ardaydaas oo maanta cadadkeedu dhan yahay kuwa u fadhiisanayo toddoba boqol siddeetan iyo sagaal arday oo ka kala oo maaragtay kala duwan baranayana kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda banaadir saddex iyo tobanka kuliyadood ee jaamacadda banaadir ardaydaas aad bay ugu faraxsan tahay waa ay soo dhoweynaysaa qaar ka mid ah madaxda kuliyadaha iyo guddiga macalimiinta jaamacadda banaadir ayaa soo dhoweeyey ardada imtixaanaadka u fariistay ee ka mid noqonaya bahda jaamacadda ee waxbarashada sii wadan doona muddada shanta sane ee na soo aadan leynaa waalidiinta sharafta leh ee u dooray ardaydooda inay jaamacadda banaadir ka mid noqdaan waxaan annaguna ballan qaadaynaa insha allahu tacaalaa inaan cilmigii loogu talagalay aan siino kala duwanaa waalidiintii u soo dooray ardadooda inay jaamacadda banaadir ku soo biiraan kulliyadaha kala duwan waxaana rajaynaynaa inay ka heli doonaan hadafkii ay u soo doorteen ardadooda jaamacadda banaadir ugu soo doorteen waana rajaynayno ardada ay maxayda jaamacadda soo saarta ayada hore loo arkay inay maxayda ka dubnaan doonaan ardada insha allahu maxayda sanadka hadda noogu soo biiray ardadii hore maadaama maxayahayda ay heli doonaan sanad aasaasi ah oo ka duwan sanadihii maxayahayda ay qaad gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda banaadir doctor cabdiraxmaan xasan cumar ayaa dhiirigeliyey ardada iska diiwaangelisay jaamacadda banaadir ardayda cusub oo ku soo biiraysa jaamacadda banaadir sana daraasiga oo maanta u fadhiisanaysa imtixaanka qabuulka qaybta koowaad u fadhiisanaysa insha allah waxaa jiri doona qayb labaad iyo qayb saddexaad sida halkan uu ka sheegay diiwaanhayaha guud imtixaankan maanta waxaa lagu geli doonaa xarumaha kala duwan ee jaamacaddu ay leedahay kambasyadeeda kala duwan imtixaanku waa imtixaan qiimeyn ah oo insha allahu lagu qiimay doono ardayda cusub oo ka soo qalin jabaysay dugsiyada sare jaamacadduna caado iyo dhaqani wahlaa jirta mar weliba sidaanoo kale in loo qaado waxaan u mahad celinayaa guddigii imtixaankaa soo diyaariyey oo jaamacadda qaybaheeda kala duwan ahaa sidoo kale waalidiinta ardaydooda ku soo aaminay jaamacadda banaadir waan u mahad celinayaa waxaan leenahay ardayda ku soo dhowaada jaamacadda xillidani oo kale jaamacadaha dalka waxaa iska diiwaangeliyay arday ka kala timid gobollada iyo guud ahaan gobolka banaadir kuwaasi oo waxbarashadooda halkaasi kasii wata waana marxaladda labaad ee waxbarashada oo ardada ay ugu gudbaan shirika bixinta adeega isgaarsiinta iyo duulista hawada ayaa ka furmay magaalada muqdisho sida marka uu ku faahfaahinayo cabdi casiis xasan cabdul hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafurtay shirka sagaaliy tobanaad ee shabakada bixinta adeega isgaarsiinta iyo duulista hawada hay-adaha duulista rayidka ee kooiyo toban dal iyo laba ka mid ah ururada caalamiga oo ka shaqeeya arrimaha duulista hawada ayaa ku mideysan shabakadaani dowladda soomaaliya ayaa sanadkan martigelinaysa shirkan oo sanadkiiba mar la qabto waxaana looga hadlaa xal uhelidda caqabadaha jira ka faa-iideysiga fursadaha casriyeynta iyo bixinta adeegyada isgaarsiinta duulista waxaana uu socon doonaa muddo laba maalmood ah maaraya hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed mudane axmed macalin xasan oo furo shirka ayaa faahfaahin ka bixiyey ajandaha shirka iyo muhiimadda u leeyahay dalalka ku bahoobay iyadoo sanadkan ay soomaaliya qaadatay doorkeeda martigelinta farxad noo ah in ay soomaaliya martigeliso kulankii sagaaliyo tobanaad ee waddamada ku bahoobay ama isticmaala adeega shirkadda loo yaqaano nafisat ama a t n s a t n s waa shirkad bixisa qalabka lagula xiriiro shirkadaha diyuuradaha mara hawooyinka caalamka marka adduunka gruub gruub ayaa la isugu xiray marka gruubka ay soomaaliya ku jirto waa shan iyo toban wadan shan iyo tobankaas wadan sanadkiiba mar ayay waxay ku kulmaan wadan wadamadaas ka mid ah soomaaliya weligeed shirkan ma martigelinin sababo la xiriira adiga soomaaliya oo maaragtay dagaaladii sokeeye iyo waxyaaba la xiriira awgood marka tan waxay calaamad u tahay soomaaliya in ay si fuula uga soo maaragtay baxday shuruudihii uu caalamka u baahnaa aad baan ugu mahad celinaynaa madaxda qaranka soomaaliyeed taasna waxayna awoodsiisay in aan ilaahay mahadiis markii ugu horreysay aan martigelino shirkan sagaaliyo tobnaad ee waddamada ku bahoobay gruubka oo nafisat oo africa iyo middle east saddex iyo toban waddan ayaa joogta hadda shirka iyo hay-adda caalamiga ah ee duulista rayidka ee ekeyo iyo hayaata oo ah urur ay ku bahoobeen inta badan dayuuradaha isticmaala ee adduunka u kala duula ay qayba ka yihiin shirkan waxaa loo doortay soomaaliya shirkii ka horreeya wuxuu ka dhacay jabuuti sanadkii hore bishii sebtembar shirkaas ayay soomaaliya waxay bandhigtay in ay rabto in ay shirka soo socda ee sanadkan inay martigeliso shirkan oo socon doono muddo laba maalin ah ayaa waxaa looga hadli doonaa xal uhelidda caqabadaha jira iyo ka faa'iidaysiga fursadaha casriyeysan iyo bixinta adeegyada isgaarsiinta duulista hawada xagaag bal markaan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarrifka iyo suuqyada saaxiib
aan ku bilaabo sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar heerka qabashada ayaa la kala siisanaya toddobaiyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanaya sideed iyo labaatan markana maciishada bariiska nooca loo yaqaana safaariga ayaa loorkiisa la kala siisanaya soddon iyo sagaal doolar halka haafkiisa la kala siisanayo sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaana intervel ayaa la kala siisanayaa toban doolar sokorta loorkeeda ayaa la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanayo koo iyo labaatan doolar loorka burka ayaa la kala siisanayaa sideed iyo labaatan doolar halka haafkiisa la kala siisanayo afar iyo toban doolar caanaha nooca loo yaqaano brimfita ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar guud ahaantaas ayaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibayaal warka habeenimo aad kala socoteen raadiyaasna anigoo maxamed nuur xuseen ayaa la socodsiinayay tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelya